Culummada ismaamulka Mandheera oo maanta kulan ku yeeshay xafiiska culummada ee magaalada Mandheera ayaa ka hadlay xaaladda abaarta ka jirto deegaanada ismaamulka. Culummada Mandheera ayaa waxay bilaabeen barnaamij dhaqaale ururin ah oo gurmad loogu sameynayo dadka ay abaartu saameysey. Qaar ka mid ah culummada ayaa ugu horreyn ka hadlay xaaladda abaarta ka jirto Mandheera.
walaalayaala khatar weyn ayaa taagan qof hoostiisa ay dadku dhammaanayeen ma fadhin karaaye dadka qaraabada oo dhaama inaad u qaylist waaye maanta waxaan u malaynaynaa sidaan ku sugannaa kawnta mandheera umanaa haajire oo kalaato cunugeeda meeshiif oon keliya kolna intuu fakanaysa kolna intuu ag joogi weyse oo kalaata ayaan ku sugannahay sidaas ayaan idinkugu dhawaaqaynaa jirgaam oo labaatan la ayaa qaar la sheegaa haddiiba la helo in aad boqol shilin aad joogo nolol ma jirto dhibka noogu weyn oo haddana haya gaajo waa jirtaa culays kasta waa jiraa xanuun waa jiraa laakiin dhibka hadda ugu weyn oo meesha naga dhawaajinahaya waxaa waaye nafta waa biyi ayaa la yidhi biyihii iyo dhuunta la marinayo iyo lale iyo meel walba siday akawntida ee goboleed usii kala daran yihiin marka waxaan leenahay dal iyo dibad meel dhow iyo meel dheer dadka joogaan muslimiinta akhyaartii dadkii ma aragtay u dhashay mandheera iyo kuwaan u dhalin muslimiinta oo dhan waxaan leenahay na si degdega noo soo ajiiba jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum warkiina ayaan sugahaynaa astakfurta ay farto towbakeen ay farto usu naxariista ay farto masaajidaha laga qanuudo arrintaas waa socota alxamdulilah taas horta ilaah subxaana watacaala baryadiisa ma hilmaamin dadka codka ayna maqlahay codka ilaaha subxaana watacaala noo soo bariya dhibaato imtixaana na haystaa ibtil weligeedna arkin ayaana haystaa ilaahay noo soo bariya jazaakum allahu khayr culummada mandheera ayaa cod dheer ugu dhawaaqay ummadda muslimiinta ah kuwa uu eebbe waxsiiyey inay ka qayb qaataan barnaamij lagu samata bixinayo dadka ay abaartu saameysay ninkii gebageba loogu yeeroow geeri ayaa kuu leh ninkii yaa muslimow la dhaha ragii bilcaam oo kici weeye oo dhaqaaqi weeye oo fadhii ka kici weeye walaalihiis oo afka kala qaada biiqa jacley afka ugu shubi weeye kaas islaamnimadiisa orjinaal mahan feeg waayaan leenahay tabarta waa naga dhammaata na soo gaaraay muslimiintaay na soo gaaraay muslimiintaa soo gaaraay toddobaatan iyo dhowr jir ayaan ahay weligay reerbaadiye ayaan ahay beledna waan ka dhowaay ma arkin geel oo macanaha lagu raraa baabuuro lagu raraa geeli ayaa la raraa oo baabuuro lagu raraa oo lala macnaha dhibka meesha dhaca garad weligay taariikh kuma ahay xoolo la safrinaa markab la saara waa maqlay laakiin cid guuraysa oo geel baabuuro tareeliyaa la saaraa taariikhna kuma maqlin taas ayada ayaan haysata oon ii dhibaata haddii geeli baabuuro lagu qaada agooyimi waxaad u malaynaysin intee loo qaadaa markaas ay noo soo gurmadaa waxaa ishaaro oo ku jiro dadka walaalaha ee oo macnaha ayaga isu malaynaa hadda ka hor inay dambaabaan waxyaalka lagu dhaafaa dembi weliba xataa kabaa'irte culummada waxay ishaareen biyihii dhaamintooda maadaama oo naag oo macnaha naagaha xumo muumisaadka oo zaaniyadda e ey ay waraabisay dembigeeda lagu dhaafay culummada waxay yidhaahdaan ishaaraha ku sugan ninkii yar cabsanaa hadda ka hor qalad aad ka dhacay biyi did ha waraabiyey ey la waraabiyaa sharbuuto dembigeeda lagu dhaafee muslimiin iyo agoon la waraabiy maxaad u malaynayaa muslimo xafiiska culummada mandheera ayaa sameeyey akoon bay biil ah oo ay ummadda muslimiinta ah ku soo diri karaan wixii ay awoodaan si dadka ay abaartu saameysay gurmad loogu sameeyo
For you to send money, kindly please go to M-Pesa, paybill. Our paybill for the Majlis al-Ulama Mandera County is paybill number is 247247, account number is 099993. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera